bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu bab الsadaaqa qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala fii kitaabihi sunan baabu الsadaaqi ay hada kani baabu bayaani axkaami الsadaq sadaaqa ama meherka axkaamtiisa caddaynteedii buu u baab yahay ama meherka xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay asadaaq marka waa bifatxi saad wa huwa maa tastaxiquhu اlmar'atu badalan fi اnnikaax waa waxa ay naagtu yeelanayso ay mudanayso badelan fi اnnikaax oo nikaaxa markaa iyada jidhkeeda la xalaalsanayo beddelkiisa ah oo saa ay ku mutaysanayso ilaa toddoba magac ayuu leeyahay alsadaaqu almahru alnixlatu alfariidatu waxyaabahaasoo dhan markaa iyo magacyo kaloo ilaa toddoba meelaha gaaraya ayuu leeyahay sadaaqa marka xukunkiisa ayuu halkan uga warramayaa sadaaqa marka magacaabistiisu qasab maaha in lagu magacaabo caqdiga oo haddaan caqdiga lagu magacaabin oy doodaan mahrulmidli yay aadaysaa oo haweentii marka iyadoo kale maxaa lagu guursadaa baa la dhahayaa laakiin laabudda haweentu meher waa inay leedahay nikaax mahar ka qaawan ma jiro oo mahar la'aan markaa ah ama caqdiga ha lagu magacaabo ama yaan lagu magacaabin caqdiga dhexdiisa ayb asalkana marka mashruuciyadiisa ama waajibnimadiisa waxaa laga qaadanayaa qowluhu tacaala waaatu nisaaa saduqaatihinna nixla naagaha meherkooda siiya siismo aad siinaysaan siiya ayuu alla subxaanahu watacaala uu tilmaamay qaala alimaamu abu daawuuda raximahu llahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu muxamedin innufayliy wa huwa abu jacfar annufayliyu qaala ahbaranaa cabdulcasiis bnu muxamed wahuwa daraawardiy qaala ahbaranaa yaziid bnu lhaad can muxamed bni ibraahim can abi salama wahuwa abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf qaala waxauu yidhi abu salama sa'altu caaishata caaishan su'aalay can sadaaqi rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga meherkiisii faqaalad waxa ay tidhi hintaa casharata uuqiyatan labaiyo toban uuqiyadood iyo wa nashfun iyo uuqiyad nuskeed ibnulacraabi wuxuu leeyahay wannashu huwa nisfu min kulli shay wax walbo nuskiisa nash ayaa la yidhaahdaa ayb wannashu marka waxaa weeyaan maadaama uuqiyad hadda la sheegay wa nisfu uuqiyatin halkii uuqiyadoodna kitaabu zakaadaan ku soo marnay uuqiyaddu waxay ahayd arbacuuna dirhaman afartan dirham bay ahayd marka labaiyo toban dirha labaiyo toban wuuqiyad iyo wuuqiyad barkeed labaiyo toban wuuqiyadood marka maxay noqonaya tobankii wuuqiyadood afar boqoloo dirham waa labada wuqiyadoodna waxaa weeyaan siddeetan afar boqol iyo siddeetan waxaad u geysaa marka waa nashun nisfu uuqiya waa labaatan isku dar marka afar boqol iyo siddeetan labaatan u geey shan boqol waayo waa shan boqoloo dirham marka nacam haddii marka intaa casharata uuqiya wa nashun waa shan boqol oo dirham waa meher aadka badbadis oona maahan yara meher yarna ma aha ayb sidaabaa marka nebigu meherkiisa uu ahaa ayb faqultu waxaan idhi wamaa nashun qaalad waxay tidhi nisfu uuqiyatin uuqiyad niskeed weeyaan bay tidhi caaisha radia allaahu canha nebiga sadaaqiisii baa marka la weydiiyey markaa sidan baa qaalib ahaydoo nebigu oo u badnaa gabdhihiisana sidan buu ku guuriyey xaasaskiisuna sidan buu ku guuriyey sida badan waa cugun marka qaalib ah waaye mar kasta ma aynan ahayn maxaa yeelay safiya bintu xuyey nebigu meher wuxuuba uga dhigay nafsaddeeda waa kii xoreeyey xornimadaasayna meher u qaadatay waxaana soo martay sidoo kale ama imaan doontaba umu xabiiba afar yacnii kun oo dirham ayuu ku guursaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu meherka uga bixiyey najaashi umu xabiiba bintu abi sufyaan xadiidkeeda marka uu imaan doonaa ayb labadaa marka marka laga reebo haweenka kale yaa sida badan nebigu intaan ayuu ku guursaday shan boqol oo dirham marka waa xugun qaalibi ahee xugun haween kasta sidaa ugu dhacday ma aha mana laga qaadanaya inaan shan boqol laga badin karin ama laga yareey karin ayb meherka waxaa weeyaan aweenta wax iyo ninka un ay ku heshiiyaan ama ha yaraado ama ha badnaado laakiin ka nebigu sidaan buu ahaa waa ficil marka nebigu uu sameeyey ficilkiisuna istixbaab iyo jeclaysi baa laga qaadanayaa qال xdثna محمد بن عubayd هو الطناaفisي الكوفي الأحdب ثqة يحفظ أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة qال أخبرna حmاad بن زيد هو بن dirhم حmاad بن زaيد بن dirhم wهuوa ثqة إmاm أخرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة عن أyوب هو بن أbي تميمة السkhtياني عن محمد هو بن sيrين أbو بكر عن أbي العجفاء السلمي أbوالعجفاء السلمي kunyadan ayuu badanaa ku yimaadaa waxaa magaciisa la yidhaahdaa harin ibnu nasiib waqiila bilcagsi nasiib bnu harin ayb wahuwa maqbuulu akhraja xadiiثahu asxaabu sunan اlarbaca ayb qaala khadabanaa cumaru radia allaahu canhu cumar baa noo qudbeeyey faqaala waxa uu yidhi alaa laa tugaaluu bisuduqi الnisaa'i alaa warhooy laa tugaaluuha qaaliyeyninina bisuduqi الnisaa'i haweenka yacnii meheradooda ha qaaliyeyninina oo meel yacnii qaaliya oo dheer ha gaarsiinnina fainahaa low kaanad fainahaa qise-e low kaanad muqaalaadkaas iyo qaaliyeysiintaa hadday ahaan lahayd makrumatan yacnii maamuus iyo wax fiican fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ow taqwan ama alla ka cabsi cindallahi ilaahay agtiisa hadday sida ahaan lahayd kaana wlaakum biha الnabiyu salى اllahu calayh waalih wasalam kaana الnabiyu nebigu wuxuu ahaan lahaa sal ll cl salam wlaakum bihaa isagaa idinkugu habboonaan lahaa maa asdaqa rasuulu llahi salى اllahu calayh waalih wasalam nebigu ma aanu mehersiinin imra'atan haweeney haweenta oo min nisaa'ihi ka mida xaasaskiisa walaa usdiqat imra'atu min banaatihi walaa usdiqad lama mehersiinin imra'atun haweeney min banaatihi ka mid ah yacnii gabdhihiisa ka mid ah akara min intay casharata uuqiya labayo toban wuuqiyadood wax ka badan labaiyo toban wuuqiyadood wax ka badan gabdhihiisiina lagama siinin wiilashiisii isagu markaa isaguna kuma uunan haween uma siinin meher ahaan marka cumar wuxuu leeyahay hadday khayr ahaan lahayd nebigaa idinkaga habboonaan lahaa calayhi isalaatu wassalaam marka halkan wuxuu leeyahay waa xukunkan marka xugun haalibi uula leeyahay buu noqonayaa oo maxaa yeelay khadiija iyo juwayriya iyo umu xabiiba iyo safiya afartaaba shan boqoloo dirham ugama uunan dhigin meher ayb khadiijo iyo juwayriya iyagu shan boqol ma aynan ahayn saasay kutub siyar sheegayaan ibnu xajarna fatxiga uu ku tilmaamaya safiyo iyada meherkeeda xoraynteeda looga dhigay markii la weydiiyey anas ma asdaqahaa muxuu meher uga dhigay qaala nafsahaa ayuu yidhi umu xabiibana najaashi baa afar kun oo dirham meher ahaan u siiyey oo nebiga ka bixiye calayhi salaatu wassalaam ayb sida xadiidka noo imaan doontaba talkhiisku marka ibnu xajar saasuu ku sheegay marka sida wanaagsan meerku marka inuu dhexdhexaad yahay oo qofkuna marka uu ka bixi karo awoodi karo si guurkii marka uunan u xanibin maxaa yeele haddii meherada la badiyo waxaa dhici karta in guurku uu xanibo oo hadhow marka dhibaato fara badan marka ay guurkii ay ka timaadaba oo hadhow sifaaxii iyo zinadii ay badato markaa qaala xadaanaa xajaaj bnu abi yacquub alhaqafiyu ninkan waxaa la yidhaha xajaaj bnu abi yacquub aabbihii abu yacquubaa la yidhaahdaa magaciisana yuusuf ayaa la yidhaahdaa marka waxay isku magac yihiin ninkii xajaaj binu yuusuf ahaa mana ahan isagu ninkan nacan magaca unbay wadaagaan iyo nisbada yacni qabiilka shaqo iskuma laha xajaajkaa wakhtigiisu waa horreeyey wakhtigii saxaabaduu soo gaaray amaa xajaajkan waa min shuyuukhi abi daawuud xagga dabaqaday ku kala gedisan yihiin ayb wa huwa iqatun xaafid أخرج xadيiثه mسلم وأbو dاود qال أخبرnا معل بن منصور معل بن منصور هو ثقة سني فقيه ضuلبa للقضاء فامتنع ayb nin marka faqiiha buu ahaa sunnadana aad marka u haysto qada ayaa marka looga yeeray inuu qaalin noqdo famtanaca waa diiday ayb akhda'a man zacama anna axmeda ramaahu bilkadib been buu sheegay qofkii yidhi imaam axmed baa ninkan kadaab ku tilmaamay qofkii yidhi ma aanu sawaabka waa ka fogaaday oo imaam axmed ninkan ma uunan daciifinin ayb أkرج xadيiثه أصxاaب الكتب الستة qال أخبرنا بن المبارك وهو cبد الله بن مبارك المروزي qال أخبرنا معمر عن الزهري qال أخبرنا معمر عن الزهري عن cروة عن أم xبيبة أنها kانت تحتa عubaydاللahi بن جaحشhin cubaydاللahi بن جaحش ayaa qabay famاata بأرضi الxaبشha ayuu ku dhintay ninkaa marka hiجradii hiجرaة الxaبشha labadooduba ay baxeen isagaa meeshaa ku qabay markii dambe intuu diintii islaamkau ka baxay nasraani buu noqday nasraaniyaddaa isagoo haysto ku dhintay marka iyadii marka waa ay diidday oo iyadu waa sugnaatay oo ilaahay islaamkiibuu ku sugay ee nebigayna xaas u noqotay oo ixdaa ummahaati اlmu'miniin weeyaan iyadu nacam abuu sufyaanna waa dhalay abuu sufyaan ibnu xarbin ayb أنها kانت تحتa cubaydاللahi بن جaحشhin famاata بأرضi الxaبشha ayuu ku dhintay faزawaجaha النajaaشhiyu najaaشhi ayaa guuriyey faزawaجaha النajaaشhiyu najaaشhi ayaa wuxuu u guuriyey النabiya salى الlaهu عalيه alي وsلم nebiga wilaayada uu ku guuriyeyna waa wilaaye caam maadaama dhulkii isaga uu ka telinayo ay joogtay wilaayadu haddii wilaayo khaasa aanay jirin midda caamkaa markaas shaqaynaysa maxaa yeele hadda cid iyada weli u ah oo meesha joogtay oo nikaaxeeda leh ma jirin ninkaas marka muslimka amiirna meesha ka ah unbaa walaayadeeda marka haynaya ayb ilaa abuu sufyaan markaa muslim ma uunan ahayn ayb hadduu ahaa hadduu gaalkuna hadda gabar muslimada weli maba u noqon karaba waaladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin iyo walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan haddii la yidhaha gabadhan marka ninkaa aabbaha ee gaalka unbaa ku mehrinayo isagaa awood iyo suldaan kugu leh gaal qof mu'mina awood laga siiyey noqonaysaa meel aan fiicnayn buu geynayaa kafaa'ana uma raadinayo isaga walidaalika yacnii haweentu hadday iyadu gabadhu hadday muslimto aabbuhuna gaal yahay walaayo kuma leh aabbuhu ayb walaayadaa marka caamka ayuu ku mehriyey najaashi wa amharahaa canhu waana ka meher dhiibay canhu nebiga xaggiisa ayuu iyada ayuu meher siiyey arbacata aalaafin afar kun wa bacata biha ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayuuna u soo diray maca shuraxbiila bni xasana shuraxbiil ibnu xasana saxaabigii la dhihi jiray ayuu ku soo daray orada u gee buu yidhi marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaana nebigu madiinow joogaa dabcan sannadii lixaad iyo meelahaasay ahayd qaala qaala abu daawuud xasanatu hiya ummuhu shuraxbiil ibnu xasana waa hooyadii marka ayb magaca aabbiye cabdullaahi baa la dhihi jiray shuraxbiil ibni cabdillaahi bni lmutaac ayb saxaabada nebiguuna ka mid ahaa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa haweenta marka la guursanaya in la meher siiyo meherkaasuna inuu badan karo ilaa afar kun oo dirhamu aad bay u badan tahay inuu badan karo haddii marka qofka uu ka bixi karo haweentii uu kula heshiiyo in marka la badin karo wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waaataytum ixdaahunna qindaaran falaa ta'khuduu minhu shay-a aayaddaaba waxaa laga garanayaa haweenka in meher badan la siin karo laakiin waxaa wanaagsan inuu dhexdhexaad ahaado qaala qaala abu daawuud xasanatu hiya ummuhu qaala xadaanaa moxamed bnu xaatim bni basiic wahuwa abu bakr albasriyu hiqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu wmuslim وأbu dawuud والنasaaئiyu nusakda oo taqriibka saasaa ku taallo tahdiibulkamaalka iyo tahdiibu tahdiibkana waxay dhigayaan akhraja xadiiثahu albukhaariyu abu dawuud faqad qaala أkhbarana cali bnu اlxasan bni shaqiiq wahuwa abu cabdالraxmaan almarwasiyu ثiqaة xaafid akhraja xadiiثahu asxaabu اkutub الsiتة can ibn اlmubaarak can yuunus huwa bnu yaziid alayliyu can الzuhriy ana najaashiya najaashi zawaja uma xabiibata binta abi sufyaan buu guuriyey min rasuuli illahi sal ll slam u guuriyey calaa sadaaqin meher buu ku guuri calaa sadaaqi arbacati aalaafi dirhamin afar kun oo dirham meherkeedii ayuu ku guuriyey wa kataba bidalika ilaa rasuuli illahi sal ll ly slam nebiguuna sidaa u qoray faqabila nebigana waa aqbalay ayb xadiidkan marka isaga waxaa weeyaan axaadiidtii hore un macaanideeda ayuu tilmaamayaa laakiinse waa mursal maxaa yeele zuhri baa wuxuu leeyahay ana najaashiya zuhrina waa taabiciy markaa maba jooginba wakhtigaas ayb laakiin kii hore unbaa wuxuu tusayaa ma qisada kitaabada unbaa middan ku cusub baabun baabu qilati اlmahri baabu bayaani qilati اlmahri meherka yaraantiisa caddaynteediibu u baab yahay ayb meherka marka yaraantiisu xad ma leeyahay mase ma laha madaahibta xanafiyada iyo maalikiyada iyo iyagu waxay yidhaahdaan aqal ayuu leeyahay meherku akar laakiin ma laha aqalulmahrina waxay leeyihiin waa intii gacan lagu gooyo tuug intii gacan looga gooyo ayaa aqalulmahri ah waa rubcu diinaaray leeyihin rubcu diinaarku weliba xanafiyadu ma qabaan ayaga aqalu nisaabu lqaطci iyagu toban dirhamay ku sheegayaan marka tobankaasaa u yar bay leeyihin meher maalikiyaduna iyagu waxay leeyihin saddex dirham baa u yar iyay iyaguna dhahayaan labadaa mas'alena culimmadu waxay yidhaahdeen marka usuululfiqiga la joogo cilla dardiya waayo cillada dardiyadaana wax lagu camal fala ma aha cillada yacnii dardiyada ah cillo markaa leh ma ahan yacni camalfal leh ma aha maxaa yeelay labadan shay maxaaba isu keenay isku cillaba ma ahana nisaa yacni qadciga qof wixii gacan looga gooyo iyo mas'aladan sadaaqa wax cillo ah oo calaaqa ay wadaagaan maba jirtaba laba baaboo kala fog wa waa wixii xataa mudlaqiisa iyo muqayadkiisa aan laysku xambaari jirin wey ilaa shayga marka mudlaqiisa iyo muqayadkiisa laysku xambaaraya waxaa la shardin jiray in ay yihiin isku yacnii isku cillo inay yihiin oo maalan hadda yacnii gacangoynta iyo weysaqaadka layskagama qiyaas qaadan karo oo ma la dhihi karo wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ilaahay markuu yidhi tuugga gacanta ka gooya gacan inta laga bilaabo ilaa intaasaa la yidhaahdaa haddii la yidhaahdo waxaa lagu qaydayaa marka yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum waaydiyakum gacmihiinna dhaqa ila almaraafiqi ilaa xusullada ee la yidhaha marka xusulka intii laga gaaraa la goynayaa sax ma ah maxaa yeeley middan xugunkanna waa qasli xugunkanna waa qadci shaqaba iskuma laha laakiin hadday isku hal xugun ahaan lahaayeen meel baa la ysku marin lahaa yuxmalu lmutlaq cala almuqayad baa la dhehi lahaa ayb sida kafaarada luqun adoonta addoon xorayntiisoo kale haddayba tahay xukunku haddii uu yahay ictaaq ictaaqu marka aayadaha yacni aayatu lqatli iyo aayatu dihaar waa laysku xambaari karaa calaaqada ka dhexaysaana waxay tahay ictaaqaas xoraynta un ka dhexayso laakiin middaan wax calaaqaa ka dhexeeya male marka in la yidhaahdo meherkii iyo waxaa laysu keenayaa marka iyo gacangoyntii shaqo ay isku leeyihiin maba leh shaaficiyada iyo yacni alimaamu shaafici iyo hawri iyo a'imo badanoo fuqahaa'u ahlilxadiidna waxay yidhaahdeen meherku wax yaraana ma leh intaasa ugu yar oo la xadidi karaa ma jiro ayb wixii un maal ah wixii maal ah oo qofka maal u noqon karaa haweenta oo lagu ama manfaco ah baa meher noqonaysa ama ha yaraato ama ha badnaata laakiin intaas baa ugu yar haddii laga yareeyo ma ansaxayo wax jira ma aha oo laysa lahu yacni taxdiid oo yacnii xagga yaraanta ah ma qabo akarna hadda maba leba in badidiisana wax lagu xadidaa maba le isaga ee yaraantiisu waa waxay fuqahadu isku hayaan qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana muusa bnu ismaaciil huwa abu salmata alminqariyu tabuudakiyu qaala anba'na xamaadun huwa bnu salma can haabitin اlbunaaniy haabit bnu aslam albunaani wxumaydin huwa xumayd ibnu abi xumayd aطawiil labaduba waa min asxaabi anas can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga ra'aa cabdالraxmaan bna cawfin ayuu arkay radia allahu canhu wacalayhi radcu zacfaraanin wacalayhi isagoo korkiisu uu ka muuqdo korkiisu uu yahay radcu zacfaraanin zacfaraan raadkiisa faqaala nebiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi mahyam maa haadaa kan waa maxay mahyam ay maa haada kan waa maxay qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow tasawajtu imra'atan haweenay baan guursaday qaala maa asdaqtahaa maxaad meher uga dhigtay qaala wasna nawaatin min dahab asdaqtuhaa waxaan meher u siiyey wasna nawaatin laftimireed yacnii miisaankiisa wax dhan oo min dahabin dahab ah laftimireed miisaan la egoo dahabaan siiyey wax aad u yar waay marka ayb qaala markaa nebigu waxau yidhi owlim walow bishaatin weliimey oo weliimo samee riba ha ahaatood qasho weliimada iyo waa noo imaan doontaa iyadu baabkeeda laakiin hadda maxalushaahidkiisu waxaa weeyaan wasna nawaatin min dahab laftimireed wax la eg oo dahaba ayuu meher u siiyey nebiguna waa waa ka aqbalay oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma diidin taa marka waxay deliil u tahay qilatu lmahri maharku haddiiba uu yar yahay inay dhib aanay lahayn ayb inuu yar yahay inuu badan yahay inuu dhexdhexaad yahay intuba waa la yeeli karaa ayb laba shay bauna meherku noqon karaayo waxaa weeyaan cayn maal loo jeedo yacnii cayntiisa la taaban karo lacag ama dhul ama un markaa ama manfaco manfaco cayntii hadda wax cayntiisa la arkaya maan laakiin manfaca wixii manfaca leh qofku waa waa meher waa ka dhigi karaa waxaa manfacada ka mida maalan qofkii addoon ahaa in la xoreeyo xornimadu waa manfaco ka weyn maba male islaam kadib qofka inuu xor ahaado waxaa kaloo manfaco noqon karta in wax la baro cayn iyada male tacliintu ma leha yacni wax la taaban karoo la qaban kara ma aha haddana laakiin waa manfaco qofku inuu qur-aan baro iyo ama inuu kitaab u akhriyo oo kale maalan kitaabkaas yaan barayaa buu yidhi ama baabkaas oo kale salaadaan barayaa waa manfaco waxaa manfacaha laftirkeeda qofku islaamnimadiisii oo umu sulaymaa ku guursatay abuu dalxa sidaasoo kale wuu soo doonay isagoo mushriga markaasay tiri maya islaam wax meherana kaama rabo oo aniga meherkaad isiin lahayd islaamnimadaada ka dhigma sidiibuu u yaalay marka waa u islaamay markuu islaamayna waa guursaday iyadu marka waxay meher ka dhigatay oo nafci walba yacni lacag ay qaadato uga fiicnaydba qofkan ay islaamisay sabab u noqotay islaamnimadiisa waxyaabahaasoo dhan marka meherku waa noqdaa qaala abu daawuud nusakha qaar ma qoraayaan cibaaradan noqon ayb hal nusqo unbaa qoraysa sidan qaala abu daawuud annawaatu hamsatu daraahim laftimireedka dahabka waa shan dirham wannashu iyo nus ayb wannashu nashkuna cishruuna labaatan waa waluuqiyatuna uqiyaduna arbacuuna afartan waa yb qaal xadaana isxaaq bnu jibraa'iil huwa albaqdaadiyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud qaala anba'naa yaziidu wahuwa bnu haaruun abu khaalid alwaasitiyu iqatun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita qaala anba'naa muusa bnu muslim bni ruumaan ninkan marka muusa bnu muslim bni ruumaan ayaa sida ayaa qoran riwaayadan laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi fii baabi almiim taqriibka miimka magacan marka muusa bnu muslim marka uu keenay ayuu yidhi sawaabuhu saalix ibnu muslim ibnu ruumaan sawaabuhu saalix ibnu muslim ibni ruumaan wa huwa daciifun akhraja xadiidahu abu daawuud can abi الzubayr huwa moxamed bnu muslim ibni tadrus can jaabir bni cabdillaahi ana اnabiya sal ll cl slam qaal man acdaa qofkii siiyo fii sadaaqi imra'atin haweeney meherkeeda mil-a kafayhi labadiisa calacaloodoo buuxo sawiiqan oo salool ah ama daanga ah ow tamran ama timir ah faqad istaxalla waa xalaashaday oo arrintaa iyadaa meher waa noqon kartaa nacam labadiisa sacboodoo timir ah ama labadiisa sacboodoo sawiiq ah ayb xadiidkan marka waa daciifoo muuse bnu muslim ninkan la yidhaha ama saalix bnu ruumaan ayaa ku jira oo isagu daciif ah ayaa ku jira cillo labaadna waa leeyahi oo fiihi tadliisu abizubayr abi zubayr tadliiskiisa ayaa ku jiro ayb tadliisu abi zubayr ayaa ku jiro oo waxaa weeyaan abi zubayr can jaabir sidaabaa marka uu leeyahay ayb labadaa cilaa marka xadiidkani uu leeyahay saasuuna daciif ku yahay ayb marka wuxuu leeyahay labadaa cilaa marka xadiidkan ku jira waana daciif xadiidkan marka qaala abu daawuud rawaahu cabduraxmaan bnu mahdiy can saalix bni ruumaan can abi zubayr can jaabirin mowquufan cabdiraxmaan ibnu mahdi baa xadiidka wariyey isagoo mowquufa warawaahu abu caasim huwa nabiil addaxaaq bnu makhlad can saalix bni ruumaan can abi الzubayr can jaabirin qaal kunaa calaa cahdi rasuuli اllaahi sala اllahu calayh ali wasalama wakhtigai rasuulka waxaanu ahay nastamticu inaan mutcaysanayno oon mutco dalbayno bilqubdati aan ku mutco dalbayno cantoobo min adacaami cunto ah sacab cunto ah yani calaa macna almutcati mutco ahaan mutcadan horaan u soo marnay waagii markii hore waa bannaanaa gadaal dambese waa la xarimay ayb marka midkan xadiidkan isagu riwaayadan muslim baa wariyey laakiin waa mutcaday ku saabsan tahay mutcaduna nikaax aan ansaxayninoo hore aan uga soo hadalnay ayb oo iyadu markaa caqdiga marka la joogo in wakhti inta la cayimo intaasaan isqabaynaa la yidhaahdo naagtana sacab wax la siiyoo kale ayaannu ku samay jirnay buu leeyahay marka xadiidkan calaa macna almutca ayuu ku yimid waana daciif waxaan u jeedaa mutcaduna waa manhi waa la reebay ayb amaa riwaayadan isagu middan dambe oo kunaa calaa cahdi rasuuli illahi sal ly slam nastamticu bilqubdati min alطacaami calaa macna almutca muslim baa isaga warinaya ayb qaala abu daawuud rawaahu bnu jurayj can abi الzubayr can jaabirin calaa macna abi caasim calaa macna xadiidi abi caasim marka riwaayada uu muslim ku warinaya dabcan saalix bnu ruumaan laysa min rijaali muslim isaga abu daawuud keliya unbaa ka wariyo ee waa un xadiidkii ka hadlaya aan ka hadlayna xadiidka muslim wuxuu ahaa kunaa nastamticu biاlqubdati min altamri wاldaqiiqi calى cahdi rasuuli اllahi sal ly slam xataa nahaa canha cumaru riwaayada muslim saasay leedahay sacab timira ama sacab yacni bur ah ayaanu waqhtigii rasuulka aanu ku mutcaysan jirnay oo haweenku marka aanu ku mutca ahaan aanu ugu guursan jirnay cumar baa reebay bayhaqi marka wuxuu yidhi innamaa nahaa cumaru can اnikaaxi ilaa ajalin laa can qadri الsadaaq bayhaqigaa marka tawjiihinayo wuxuu leeyahay cumar wuxuu reebay waa mutcada laakiin sadaaqa yaraantiisa iyo ma ka hadlin isagomarka meherku haweentu marka suus badara haddii ay iyadu raalli ku tahay in lagu guursado meher looga dhigo waa bannaan yahay meherku aqalkiisa iyo wiiisa intiisa yar taxdiid ma leh sacab timir hadday iyadu markaa meher ka dhigato meher waa u noqonaan maadaama aqalu yani sadaaqu in ugu yar aanay jirin qaala abu daawuud rawaahu bnu jurayj can abi الzubayr can jaabirin calى macna abi caasim baabun fi الtaswiiji calى اlcamali yacmal baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi taswiiji guursasho cala alcamali fi taswiiji guurin cala alcamali camal korkii qof loogu guuriyo camalka oo yacmalu qofka uu samaynayo camal ou la imaanayo u samaynayo qofka in loogu guuriyo oo yacnii meher looga dhigo baabkan isaga wuxuu keeni doonaa xadiidka camalku wuxuu ka dhigayaa qur-aan baris ninku hadduu yidhaahdo yacni haweenta uu ku guursado inaan hal jus oo qur-aana baro waa camal camalkaasaa marka meher noqon karo saasuu u wadaa marka ayb shaqo kalena waa noqon kartaayo ilaa shaqadu waa manface walidaalika yacnii nebiyullaahi muuse waa tii uu ku guursaday qur-aanka suuratu اlqasas qaala inii uriidu an unkixaka ixdabnataya haatayni calى an taأjuranii amaaniya xijajin fain atmamta caشhran famin cindik siddeed sana marka inuu ajiir u ahaado saana yani gabadhiisa uu ku guursado meher looga dhigayo u oggolaaday saasaana marka uu ku guursaday marka camalku waa bannaan yahay ayb laakiin isagoo hadda halkan baabka wuxuu keenayaa tacliimta oo qur'aan bariski iyo waxyaa taasuu keenaya qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana alqacnabiyu can maliki can abi xaazim bni diinaar abu xaazim ibni diinaar huwa salamat bnu diinaar can sahli bni sacdin asaacidiyi waa saxaabigii afar waay marka waa rubaaciyaadkii abu daawuud aadayna u badan yihiin qacnabi maalik abu xaazim sahlu bnu sacd waa inta ugu yar waay bukhaariga iyo tirmidiga iyo ibnu maajaha ulaaiyaadii ayagu qabaan labaiyo labaatan xadiid baa bukhaariga uu gaarayaa tirmidiguna hal xadiid oo ulaai ah baa ku jiro uu qabaa ibnu maajahana shan meelahaasaa ku jirto oo shantuba ay hal sanad ku yimaadeen wada daciifna ay yihiin ibnu maajaha saanacan amaa inta kale nasaa'iga iyo abu daawuudka iyo muslimka ayagoo afar afaraa ugu yar inta ugu yar waa afar afar ayb ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka jaa-athu imra'atun haweeney baa u timid faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innii qad wahabtu nafsii nafsadaydaan hibeeyey laka adaan kuu hibeeyey innii qad wahabtu nafsii nafsadaydaan hibeeyey laka adaan kuu hibeeyey marka nebigu haddii haweentu ay sidaa tiraahdo waa iska qaadanayay marka isaga marka xugun isaga khaas ku ah buu ahaa welila'aan buu wax guursanayey waa hibada oo yacni waxaa weeyaan kaana yankix bilhibati wuxuu wax ku nikaaxsanaya bilafdi lhiba hibaduu wax ku nikaaxsan jiray amaa hayruhu ma bannaana looma oggola ninku hadda hadday naag u timaado y tiraa waa isu kaa hibeeyey maaya waa inuu weligeeda maro oo sidaa uu ku guursado waa wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada الnabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin ayuu alla leeyahay subxaanah wa tacaala ayb tan marka nebigay u gaar ahayd middan faqaamad way istaagtay haweentii qiyaaman istaag dawiilan dheer faqaama rajulun cabbaar bay taagnayd nebiguna waa ka aamusay markaa ma uunan u baahnayn faqaama rajulun nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow zawijnii haa ii guuri in lam takun laka bihaa xaajatun haddaadan wax dana ka lahayn aniga ii guuri buu yidhi marka saxaabiga dabcan nebiga wuxuu ka dareemay inaanu dan ka lahayn marka inuu marka ii guuri iska yidhaahdana ma yeelaye markaabaa nebiga uu sidan ku yidhi haddaadan dan ka lahayn aniga ii guuri ayb faqaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxauu yidhi hal cindaka min shayin hal cindaka agtaadu ma yahay min shayin ay shay-un wax un un ma haysataa tusdiquhaa iyaahu aad u mehersiinaysid qaala waxauu yidhi maa cindii ma haysto ilaa isaarii haadaa go'ay macawistaydan hoose wax aan ahayn igama dhacaan buu yidhi nin mucsira buu ahaa ayb waxaa laga qaadanayaa marka qofka mucsirka ah in wax loo guurin karo qofka mucsirka waxba aan haysanin in wax guursan karo hadday naagtu iyada raalli ku tahay oo iyada marka xaqeeda nafaqadii iyo waxa ay iyadu ridayso oo ay u sabrayso waa guursan waa la guurin karaanfaqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi innaka adiga in acdaytahaa haddaad siisid isaaraka hoosguntigaaga jalasta waad fadhiisanaysaa laa isaara laka wax isaara adoon haysanin ee faltamis shay-an orodoo wax raadi qaala laa ajidu shay-an waxba heli maayo yidhi aniga qaala faltamis raadi walow khaataman walow kaana almultamasu kan la raadinaya haba ahaado khaataman min xadiidin faraanti bir ah faraanti bir aba aad yacnii soo heshid wax un raadi nusuusta qaar waxaa soo arooray faraantiga birtaa inaan la oggolayn liziinati baan loo oggolayn haddii manfaco kale uu leeyahay dhib ma leh xadiidkan iyo kaa saasaan lagu jamcinayaa marayb faltamis raadi walow khaataman min xadiidin kan aad raadinaysaa faraanti biraba ha ahaade faltamasa waa raadiyey falam yajid shay-an waxba ma aanu helin faqaala lahu rasuulu llahi sal ll slam nebiga wuxuu ku yidhi hal macaka min alqur'aani shay-un qur'aanka niya wax ma ka haysataa oo wax macaagi ma yihiin qaala nacam buu yidhi haah suuratu kada wa suuratu kada lisuwarin samaaha suurad heblaayo iyo suurad heblaayo suurada uu magacaabay faqaala lahu rasuulu llahi sal l salam nebigu waxa uu ku yidhi qad zawajtukahaa waan kuu guuriyey bimaa macaka waxa aad haysataan kugu guuriyey oo min alqur'aani qur'aan ah baan kugu guuriyey sidaa buu yidhi marka ba'da meeshan ku jirta bimaa macakadan yaa laba macno culummadu ay ku sheegaan waxaana ay u badan yihiin ba'du inay tahay baa'ulmucaawada yacnii gabadhan baan ku siiyey oon kuu guuriyey waxaadna beddel u bixinaysaa oo lagaa qaadayaa intaad qur-aan taqaanno ood barayso waa baa'ulmucaawada marka waa la kala beddelana manfacadii qur-aanku isagana siinaya haweentan iyadiina marka jirhkeedii bay siinaysaa baaulmucaawada w bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin baaulmucaawado ma ahane waa baausababiya marka waxuu u jeedaa qad zawajtukahaa waan kuu guuriyeyoo waa ku siiyey bimaa macaka bisababi maa macaka waxa adiga macaada ah sababteedaan kugu siiye gabadhan oo min alqur'aani qur'aan ah meesha marka waxaa ka soo boodayso soo baxayso ninkani marka haweentani wuxuu ku qabaa manfaco iyada u ah nin qaari'ul qur'aana inuu qabo un darteed walidaalika marka inuu baro shardi kuma aha ayb marka meherka haweentan waxaa loo siiyey sababta ninkan qaari ah wakhtigaa qaariga wakhtigaa jooga nin wuxuu ah weyn kownuhu marka uu sharaftaas leeyahay iyadu inay xaas u ahaato sharafay u tahay macnawi ah sharafta macnawigaasna manfaco waayo ibnulqayim aad uu arrintaa marka u tilmaamaa saasuuna sheegaa labadaas macnaa marka ba'daasay ku kala xihan tahay in baaulmucaawado ay tahay inay tahay baau sababiye baaulmucaawado inay tahayna loo badan yahay oo ninkan marka hadda waxaa weeyaan haweentan inuu baraa laga rabaa inuu baro qur-aankan ee maahan yacnii kownuu nin qaariya waayo darteed intaasaa meher noqotay maaha in loo jeedo ayb qaala xadaanaa axmed bn marka xadiidka qad zawajtukahaa markuu nebigu leeyahayna nebiga see ku guuriyey marka wuxuu ku guuriyey nebiga walaayo caama ilaa dadka muslimiinta nebiga isagaa imaam u ahaayo walaayadii caamkaa buu ku guuriyey iyadii baa isu soo hibaysay walaayow marka nebigu calayhi salaatu wasalaam sideedaba markaa mu'miniinta uu ku leeyahay oo dadkii markaa joogay madaxuu nebiga u ahaa dhulkaa madiinana isagaa marka muslimiinta imaam u ahaa nebina ahaa qaali mufti kulli isagaa ahaa wilaayada caamkuu marka ku guuriyey xadiidkuna marka ma cadda in owliyadeedii aabbaheed iyo inay joogeen hadda meesha annaga noogama cadda marka waxaa dhici karta inaynan joogin oo walaayadii caamka ayd marka nebiga uu ku guuriyey calayhi salaatu wasalaam ma laga fahmaayo marka nin meel fadhiya inuu wax iska guurin karo nacam nebigu walaayo caamuu ku guurinayo wadaadka meelahan marka kutubta haysto oo dadka yacni baabuurta istaajiyo dadka naagaha isku nimanka isku guuriyo walaayo uu ku guurinayo ninkaa waa fahmi waa la fahmi la'yahay mid caama iyo mid khaasa midna ma haysto xagguu u wadaa marka nacam yaa awoodda u siiyey isagu inuu guuriyo gabarh gurigeedii laga soo kaxeeyey nacam waa gardarro qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu xafs bni cabdillaahi wa huwa sulamiyu naysaaburiyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud wاnnasaa'iyu qaala xadaanii abi xafs bnu cabdillaahi wahuwa xafs bnu cabdillahi bni raashid asulami ayb saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud wاnnasaa'i wabnu maaja qaala xadaanii ibraahim bnu dahmaan can اlxajaaj bni اlxajaaj albaahiliy ayb xajaaj bn اlxajaaj albaahili wahuwa iqat akhraja xadiidahu albukhaariy wamuslim abu daawuud wاnnasaa'i wabnu maaja ayb can cislin wahuwa cisl atamiimi abu qura daciifun akhraja xadiidahu abu daawuud wاtirmidiyu can cطaaء bn abi rabax can abi hurayrata naxwu hadihi اlqisa lam yadkur ma sheegin alizaara macawista iyo walkhaatama fargashiga faaraantiga faqaala waxa uu yidhi maa taxfadu min alqur'aan maxaad qur-aanka ka xafidsan tahay qaala suurata albaqara suuratu albaqara aw ilatii taliiha ama midda ku xigto suuratu lbaqarana hadda wakhti dhaaray baran jireen asxaabta wakhti dhaaray ku qaadan jirtay ibnu cumar waa ka uu yidhi ama anas qofku haddii uu suuratulbaqara xafido agteenna indhaheenna aad ugu weynaan jiray indhaheenna aad iyo aad buu ugu weynaan jiray ayb qaala marka ninkan suurat اlbaqara aw ilatii taliiha buu yidhi ama aala cimraan iyo qaala qum istaag buu yidhi facallimhaa bar cishriina aayatan labaatan aayadood wahiya imra'atuka waa xaaskaaga ayb xadiidka marka siiqo inaan la samaynin baa cad marka hadda kan labaatan aayadood baa la sheegay kuwa aayaalkaas dhan buu la gooni yahay waana daciifoo ninkaa daciifkaa baa ku jira cisl bnu abuu qura cisl atamiimi ninkan la yidhaha baa ku jira waa daciif marka xadiidka ayb ninkan uu nebigu inuu sidaa yidhi qad zawajtukahaa meeshan marka shaaficiyada waxay u deliishadeen lafdu taswiijka iyo lafdulinkaaxa inuu keliya un guntanmayo nacam ayb alinkaax iyo lafdu taswiij qur-aanka labadaa lafdi baa ku yimaadeen zawajnaakahaa iyo an unkixaka ixdabnataya haatayni waxay leeyihiin markhaatiyaalka meesha la keenayana lafdigan maadaama uu zawaa yacni guur uu ku cad yahay sariix uu ku yahay dadka markhaatiyaalkaa waa ka markhaati furi karaan berri laakiin wax maldahan oo nin qalbigiis ku jiro lagama markhaati furi karo maxaa markhaatida loo daalinaa marka soo ma fahmi marka shaaficiyadu marka waxay leeyiin labadan taswiij iyo inkaax iyo wixii luqad kale ah oo sidaasoo kale sariix u ah hadda annagoo kale markaan soomaalina guursiga waan kuu guuriyey sariix waa wax kalema ixtimaalayso gabadhayda eblaayaheedaan kuu guuriyey sariix waa kinaaye ma aha walidaalika marka waa ku yacni luqad kalena waxaa laga rabaa lafdiga inkaaxa ama taswiijkoo sariixa hadday carabi tahayna inkaax iyo taswiij xadiidkan wuxuu ku soo arooray alfaad kale oo mallaktukahaa iyo lafdigaabaa soo arooray marka hal waaqicayna ahayd riwaayaadku marka yani zawajtukahaa iyo ankaxtukahaada yaa badan hadday labadan lafdi laysku qabtana oo mallagtukahaaba waa la yidhi ankaxtukahaa waa la yidhi zawajtukahaa waa la yidhi haddii laysku qabtana labada lafdi ee laysku qabtay waxaa raajixa mar walba midka sariixa ku ah waxa la rabo shaaficiyadu marka kaasay qabsanayaan waana maslak xoog badan ayb sidaasaana madaahibta kale iyagu waxay leeyihiin ayi lafdi oo guurku laga fahmi karo walow kinaayaba ha ahaada waa bannaan tahay ee maxay ka markhaati furayaan markii la yidhi dadkan ma nin war ou maldahay qalbigiisana aan la ogeyn maa laga markhaati fura waxay yidhaahdeen furiinkaan uga qiyaas qaadanaynaa furiinkuba waa ansaxa haddii tasriix uusan ahaynoo kinaayo uu yahay dee furiin iyo nikaax isku mid ma ahan laysagama qiyaas qaadan kara maxaa yeelay nikaaxani waxaa la rabaa waa caqdi bilow oo hadda la bilaabayo furiinkuna waa caqdi la goynaayo caqdigan la bilaabayana asal ma ahayn awel hore asal uma uunan ahayn wuxuu u baahan yahay marka sugid sugiddiisa marka waa loo ixtiyaadayaa waana loo dadaalaa markhaatiyaalna waa u baahan yahay markhaatiyaalku iyagu waxaa weeyaan nikaaxu biduuni markhaati ma ansaxayo laakiin furiinku markhaati la'aan waa gunt waa kaa furmaysa adiga waanta haddaad waa ku furay dhahda markhaatina aadan u samaynin wain kaana calaa hayri sunna ay tahay laakiin furiinkaa waa dhacaya ayb marka waxyaabahaasay ku kala gedisan yihiin ibnu taymiya isagu wuxuu yidhaahdaa maldahaadda waxaa lagu kabayaa oo booskeeda la gelaayo dadkan qalbiga waxa ku jira yaynanba ogaanine laakiin alqaraa'in alxaaliya alqaraa'in alxaaliya ayaa tasriixba ku filan oo qaraa'in alxaaliya waa maxa nin baa yimid dadkiiba u yeehay war maanta ii kaalay gabadhaydii baan bixinayo oo ninku rabaa inaan ku nikaaxo waa loo yimid ninkii isaguna guursanaya dad saaxiibbadiis buu wacay war maanta caqdi baan qabaa ii kaalay gabadhii saaxiibbadeeda iyo dadkeediiba iyadan u soo sheegtay waa laysu yimid halkaas baa marka in alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu baa layidhi caqliga bani aadanka qaraa'inta xaaligee meeshaas taal meeshaa inuu guurka dhacayo nin ku shakisan male labo qaraa'in alxaaliya ku filan uu leeyahay marka qawaacidu nuuraaniyaha ibnu taymiya maxaa wax kale lagu falayaa buu yidhi calaa kullin ixtiyaadku wuxuu ku jiraa dadaalkuna ku jiraa in la caddeeyo khuruujan can ilkhilaaf si khilaafka loogaba baxo masaa-isha noocaasoo kaleana in khilaafka laga baxo waa fiican tahay ma ahan masaa'ilada yacnii deliilku sidan iyo sidanba aqbalaya hadday tahay adiga sida ixtiyaadka ku jira qabso ayb qaala xadaanaa haaruun bnu zayd bni abi zarqaa qaal markaa waa ku siiyey oo kale ima noqoneen dadka gobol baa arkay caqdiyaalka qaar camal odaygii baa waxaa laleeyahay caqdigii samey markaasuu le gabadhayda eblaayo eblaayo waa ku siiyey waa ku siiyey calaa madaahibtan maalikiyada iyo xanafiyada iyo waa dhici kartaa laakiin weli dad baa un ku dheggan oo waxay leeyihiin maya taswiij baa la rabaa qofku marka inuu ka baxo waa kuu guuriyey isticmaalo lafdigaasoo aan wax kale ixtimaalaynin baa ka fiican qال xdثna hاrون بن زayd بن أbi زرقاء وهو أbو muسى الmوصلي نزيل الرملة صدوq أkرج xadيiثه أbو dاود والنسائي qال أخبرna أbي وهuوa زayd بن أbi زرقاء ثقة أkرج xadيiثه أbو dاود والنسائي qال xdثna محمد بن راشhد وهuوa المكxuuliي صدوq yhم وrmya بالqdر أkرج xadيiثه أصحاaب السنن الأربcة عن مكxuuli وهuوa مكxuuل الشhاmي نaxو خبر سهل oo kale ayuu wariyey qaala waxa uu yidhi وkana مكxuuل makxuul wuxuu aha yaquulu inuu dhahayo laysa daalika liaxadin laysa daalika kaagaas uma sugnaanin liaxadin qof bacda rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga kadib haddii uu u jeedo laysa daalika liaxadin bacda nebiyi qof qur'aan tacliimtiis loogu guurin kara ma jirto qisadaa kadib sax ma aha haddii marka uu ka wado laysa daalika waa yacnii annikaax bilafdi اlhiba qofku inuu hibo wax ku guursada nebigay u gaar ahaydna waa saxsan yahay tafsiilkaas baa marka la gelinaya ayb xadiidkanna marka isaga waxaa weeyaan waa daciif oo isagoo haddana mursal ah wuxuu leeyahy riwaayaad kale uu ku yimid ibnu xajar uu sheegayo isagoo yacni maca irsaalihi waxaa ku jira man laa yucraf baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii man tasawaja qofkii guursado walam yusami sadaaqan meher aan magacaabin xataa maata intuu ka dhinto naag buu guursaday meher lama magacaabin waa dhintay marka muxuu bixinayaa marka kan inta aanan gelin ninkan isagu sidee buu yeelayaa qur-aanka wax ku guursaday inuu qur-aankii baro ayuu maalan ku guursaday waa soddon jus qur-aanka ama maalan wuxuu yidhi shan iyo toban jus inuu baro ayuu ku guursaday waa furay haweantii buu furay ama maalan yacnii meherkii bay ku yeelatay see meherkii markaa yacnii u bixinayaa marka ninkan haweentan marka maxay ku yeelanaysaa inuu isagu waxay ku yeelanaysaa inuu qof maxaarimteeda qur-aan yaqaan u oo u kireeyo oo uu yidhaahdo qur-aanka intaas bar inta ay baranaysana ujradeeda uu dhiibo markay baratana ninkaa daynta waa ka gudanta haddii kalena maya ama inuu isagu baro min waraa'i xijaab inuu ka baro saasuu leeyahay saaxibulbayaan min waraa'i ila ajnebi markaan waa isfureen dayn buu iska rabaa inuu iska gudo marka min waraa'i xijaab buu ka barayaa saasuu leeyahay qowl marka waxaa jiro alimaamu shaafici laga wariyo isagana oo dhahaya markaa tacliinta iyadu wuxuu samaynayaa un markaa mahrulmili iyo wax noocaas qowl sheegayo yaa jiro ama sidaas oo kale kanaas un hadda mashhuura midkaan horan sheegnaa yani aad mashhuur halkan marka wuxuu baabaystay ninkii haween guursado meherna uunan u magacaabin dhinto قال xdثna cثmaan بن أbي شhybة qال أخbarna cabdالرaحmaan بن mahdiي عan سfyaan عan فirاasi عan الشhacبي عan masruuqi عan cabdالlaahi wهو بن mascuud fيi rajuli nin تزawaجa امرأaةan haweenay guursaday fيi rajuli nin تزawaجa امرa'aةan haweenay guursaday famaata canhaa ka dhintay walam yadkul bihaa aan dukuulin oon u galmoonin walam yafrid laha sadaaqa meherna aan u caddaynin oon u goynin shanigaa ayaa ibnu mascuud wax laga weydiiyey faqaala waxa uu yidhi laha sadaaqu meher bay leedahay kaamilan meherkiioo dhammaystiran bay leedahay ila middan wax looma magacaabina moogtahay haddii wax loo magacaabi lahaana oo uu furi lahaa isagoon dukhuulin nisfulmahri leedahay wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat اnikaax ayb laakiin ninkan waxaa weeyaan meerkii ma magacaabin furid maahana waa ka dhintay see yeelayaa marka laha sadaaqu bay leedahay meher kaamilan dhammaystiran wa calayha alciddatu ciddo ayaa korkeedo afar bil iyo toban habeen waa tirsanay ile ciddadu zawjka iskale naagta hadday doonto taa yacnii yaan la dukhuulin haddii la doono ee mar haddii iyadoon la dukhuulin laga dhinta xataa waa tirsane un afarta bil iyo tobanka habeen ayb wa calayha alciddatu ciddaa korkeeda awalaha almiiraasu dhaxalna waa leedahay dhaxalna way leedahay qaala macqil bnu sinaan waxa uu yidhi samictu rasuula اllahi sal ll l slam nebigaan maqlay qadaa bihi isagoo sidan xukumay fii barwac binti waashiq gabadhaa isagoo sidan u xukumaan maqlay uu yidhi nebiga sal l slam ayb marka xukunkii ibnu mascuud iyo xukunkii rasuulka waa iswaafaqeen ibnu mascuudna markaa arrinta aada ugu farxay sida imaan doonta nacam axaadiidta soo socota siday noogu imaanayso ayb ayb nacam qaala xadaثana cثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun wabnu mahdiy can sufyaana can mansuuri can ibraahiim can calqamata can cabdillaahi fasaaqa cثmaanu milahu cثmaan bn abi shayba xadiidkan oo kale soo kaxeeyey qaala xadaثna cubaydullaahi bni cumar wahuwa alqawaariiriyu qaala akhbaranaa yaziid bnu zurayc qaala akhbaranaa saciid bnu abi caruuba can qataadata can khilaasin wa abi xasaan can cabdillaahi bni cutbata bni mascuud ana cabdاllahi bni mascuudin utiya fii rajulin nin baa loola yimid sha'nigiisa bihada alkhabari xadiidkan qaala waxa uu yidhi faاkhtalafuu ilayhi shahran bil ayay ku soo noqnoqonayeen ibnu mascuud masaladan baa loo keenay ibnu mascuud marka nas ma uunan haynin markaa muddo bil a bay ku soo noqnoqonayeen bal fiiri dadkan say isaga ilaali jireen diinka ilaahay inay ka fadwoodaan ay ku degdegaan bil muddo ku dhowow cabdullaahi binu mascuud aa lagu soo noqnoqonayo uu iska diraaye waa masaa'il marka hadda mas'aladan yacni waxaa weeyaan waxay ku tacalluqdaa farji iyo haween iyo nin xaqa ay ku leedahay ee wax ku tacalluqo siday marka uga dhowrsan jireen xalaal miiradnimadooda iyo waracnimadooda iyo cabsidooda yay ku tuseen dadkiina hadda lagama karo war ahal uma ihida joog ahal uma ahid ayaa dembi noqonaysa tasadur aad u tiro badan oo yacnii aada la yaabayso ayb midaan ay dhici karta yacnii aada la yaabaysa yacnii qofkani sow kitaabka uu soo akhristay yacnii mas'aladan kitaabka uu ka soo guuriyey ama ka naqli ama uu ka akhriyey tolow see u fahmayaad isleedahay mid aad sidaa dhahayso ayaa jawaabaya oo haddaad kitaabka u soo qaaddo niyu kitaabkan bal akhri tiraahya kitaabkii markuu akhrinayo laa icraab walaa sarfi saas isugu dhex jejebinaya marka ma kula tahay qofkan marka haddaanu sarfiga iyo icraabtu aqoonin inuu fahamka sixi kara ma idinla tahay abadan waxyaabo badan baa waxaa weeyaan marka jumal fara badan oo haddii si loo akhriya macno keenaysaa jira haddii si kale loo akhriyana macno kale ninkan waxaa laga yaabaa intuu si u akhriso isagu inse iska dhaadhiciyo war waxaan maahan yacnii adduunyo layska bursanaayo ma ahan adduunyo layska bursanaayo ma ahan ayb marka dadka dhiiggooda dadka farjigooda haweenka furuujtooda iyo acraadda dadka maaha in dalaq la yska yidhaahdo dadka qaarkood yacni waxaa weeyaan masaladu marka waa maal waa naf waa diin waa naf waa maal waa cirdi ayb fiiri bal haddaad qofkii diintiisii adigu iska tuhmaysa bilaa cilmi ood kan leedahay waa gaal midkan waa mubtadic midkan waa faasiq leedahay maxaad u malaynaya marka nacam saxaabadiina mas'aladan ay bil ibnu sacuud oo weliba min fuqahaa'i saxaaba loogu soo noqonoqonayo ayb cirdigii isagana waa la mid qofkan aad cirdigiisa mar walba jeexaysid ood leedahay waa gaal ama waa mubtadic waxaa weeyaan waa mubtadic iyo waa zaani waa zaani baaba roon haddii la fiiriyo waa mubtadicaa darani ogow maxaa yeelay bidcadu iyo macsidu bidcadaa dembi badan daran qof baa marka wuxuu rabaa dadka inuu bidcaysiiyo mas'aladaa kama tawarucaayo ma waa ku fududaanayaa cilmi fara badan masaa'ishii kale wuxuu leey may may u kaadin mas'aladan mas'alo weyn waayo dadka dhiiggooda gaalaysiintooda yacnii masaa'isha furuujta ku tacalluqda war ha layska ilaaliyo middan ou leyla nahaar bidci bidci bidci uu ku jiro ou tirinaayo sidii wardi oo kale u noqotay uu ku wardinaayo isaga wuxuu u haystaa inay fududdahay yacnii qof muslima aan mubtadic ahayn haddaad adiga mubtadic maalin walba dhahda maxaad u malaynaya marka nacam mas'aladaa iyada ma layska dhaafayoo ma iska fududdahayna waa cirdigiisii oo aaggelaysid hadduusan ahayn khatar baad adiga u tahay maxkamaddeeda berri nacam walidaalika culummadii jarxiga iyo tacdiilka iyo axaadiidtan ka hadashay iyo rijaashooda waxaa laga hayaa inay yidhaahdeen acraadu اlmuslimiina xufratun min xufari الnaar waqafa calaa shafiiriha daa'ifataani min annaas alculamaau wاlxukaam dadka muslimiinta acraaddooda yacnii in iyaga wax laga sheego waa xufra min xufari الnaar god godadka naareed ka midooda waqafa calaa shafiiriha daa'ifataani min annaas godkaa qarkiisa laba dadka ka mida istaagan alculamaau wاlxukaam culimada iyo xukaamka maxayna culamada iyaga waxaa laga sugayaa dadka inay u kala caddeeyaan qofkan bidcuu ku dhacay kan kufri buu ku dhacay kan waa mu'min iyaga caddayntaa maadaama ay ku xidhan tahay haddaynan u isticmaalin wixii ilaahay uu baray dawaabiddii uu ku baray haddaynan u isticmaalin iyaga ka jawaabayan xukaamtu iyaguna dadka wax xukumo oo qaaliyaalka ah de markhaatiyaashii bay rabaan ayay aqbalayaan qaar ay diidayaan ninkan marka in markhaatidiisa la diido markhaati ma geshid iga tag la yidhaahdo cirdigiisay wax ka taabanayn haddaysan run ahayn hadhow isaga khatar ku gelaya ila ninkan waxaa la leeyahy waa ninkii qaali hebel shahaadadiisu diiday waay markhaatidiisii waa ku dhegtay marka tiimbara ku dhegay buu noqonaya ayb marka masaa'ishan ilmo yaryar uma furno ayb hadday noqon lahayd masaa'il gaalaysiin ku tacalluqday mid tabdiic ku tacalluqda nacam waa ninkii isagu shaatigiisa inuu ka dhowrsado rabo ninkii shaatigiisa ku wasaqaysanaa say jirtaa marka sidan marka waxa uu yidhi faاkhtalafuu ilayhi shahran bil ayay soo ku soo noqnoqonayeen aw qaala ama wuxuu yidhi maraatin marooyin qaala waxa uu yidhi fainii aquulu fiiha anigu waxaan leeyahay mas'aladan ka leeyahay ina lahaa sadaaqan meher bay leedahay ka sadaaqi nisaa'ihaa meherkaas oo naagaha iyada la midkaa meherkoodoo kale ah yani maadaama aan wax la magacaabin maharkay leedahay mahrulmili waay riwaayadan ibnu sacuud taasuu tilmaamay mahrumidligana waxaa laga fiiriyaa nasabka iyo haweentan yani iyaga haweenka iyada ku nasabka ah oo kale ama qaraabadeeda dhow ah iyo meeqaa lagu guuriyaa iyo waxyaaba meelahaasaa laga fiiriyaa ka sadaaqi nisaa'iha oo kaley leedahay laa waksa walaa shatada ayb laa waksa ma leh yacnii nuqsaamin walaa shadada ziyaadana ma leh qaala waxau yidhi waina laha almiiraasa dhaxal bay leedahay wacalayha alciddatu ciddaa korkeeda ah fain yaku sawaaban xukunkan hadduu sawaab yahay fa min allahi ilaahi xaggiisu ka ahaaday oo allah i waafajiyey wain yaku khada'an gef hadduu yahayna fa minii wa min ashayطaan nafsadayday ka ahaatay iyo shayطaan wallaahu warasuuluhu alla i rasuulna beriyaani ama beri'aani way ka fog yihiin beriyay ka yihiin haddana fiiri bal xalaalmiiradnimadiisa nacam xukunkan uu xukumaayo berri in nebiga loo nisbeeyo ama alle waa diidaya maadaama uu yahay xukun ijtihaad ku yimid xukunku saddex qaybooda u qaybsamaa yani xukmun munazalun wa xukmun mu'awalun wa xukmun mubaddelun ibnulqayim kitaaburuuxa ibnu taymiyana alfurqaan bayna owliyaaءi araxmaan wa owliyaaءi shayطaan siduu ku tilmaamay saddex qaybood waa xukunka xukmun munazalun waa xukun ilaahay xaggiisa ka yimid waa qur'aankan iyo rasuulka xukunka uu xukumaayo waa munazal xukunka mu'awalkana waa midkay culummadu ku ijtihaadaan waay iyagu nusuustay fiirinayaan waxbay isku qiyaasayaan xukunay kala baxayaan xukunkaas marka mu'awalka ah khata iyo sawaab waa u suurtoogaa allay rasuulna ma loo nisbeeyo oo waxaa la yidhaahdaa culimmadii baa ku ijtihaadeen sidaan masaladan qaala shaaficiyu kada wa qaala abuu xaniifata kada iyaga unbay ku eg tahay laakiin innaga waa nooga roon yihiin maadaama ay aaladdii ijtihaadka iyagu ay lahaayeen sooma garana iyaga marka xukunkooda khada iyo sawaaba u dhaxeeyaa hadday gafaanna hal ajar hadday sawaabka waafaqaanna laba ajar alxukmu almubaddel waxaa weeyaan xukun ilaahay aanu sheegin qofka intuu maskaxdiisa xukun ka keensado uu yidhaha xukunkii alle xukunkii rasuulka waay waa mubaddel midka waana midka ugu khatarsanoo yahuuddu ay sameeyeen way qofka zaanigii waxay yidhaahdeen nebigu markay u yimaadeen nin iyo naag iska sinaystay bal ka warranay dheheen markaasuu nebigu yidhi towraad ka warran maxaad ku arkaysaan maa tajiduuna xadda zaanii fii kitaabikum markaasay yidhaahdeen aljaldu waataxmiim in la karbaasho wejiga in laga madmadoobeeyo markaasuu yidhi keena towreed waa keeneen markaasay akhriyeen meeshii rajmiga ayay gacanta saareen horay iyo gadaaluu ka akhriyey xaggay xagga meeshan kale gacantii buu saaray cabdullaahi ibnu salaam baa wuxuu yidhi gacanta ka qaadda rasuulka ilaahiyo markii uu ka qaaday aayaddii rajmiga lagu arkay nebigu labadoodii waa rajmiyey marka markaasuu yidhi ilaahu waa kugu mahadinayaa maadaama aan ahay kii ugu horreeyey oo arrin xukunkaagii soo nooleeyey markay dileen ka bacdi taasoo kale marka waa xukmi mubaddel ah waa tabdiil xukun alle uunan lahayn oo iyagu sameeyeenay ilaahay u nisbeeyeen ayb waxaa marka xukunka mubaddelkaoo kale noqonayo dadkan jaahilnimada intay wax iskaga xukumaan xukunka ilaahay waay dhahaya kama foga macnahaas ayb ila hadduunan isagu mujtahid ahayn feeri ninkan maxkamadaa la fariisiyey mujtahid ma aha bal fiqigii waxba kamaba yaqaanba xugun buu iska ridayaa marka isagu diinta inay saa qabtay la tahay mujtahidna ma aha muxuu noqonayaa xukunkiisaas marka nacam marka la yidhaha war maxaa sidaan iigu xukuntay war ilaahay iyo rasuulkiisa xukunkii alla waaye miyaadan ku qancaynin ole orad soco tag xukunkii ilaahay waaye nacam ibnu mascuudna fiiri mas'aladan xukunka alle xukunka rasuul ma dhahayo dayb nacam marka axkaam fara badan oo dadka lagu dhaqayo ama lagu xukumayo yaa laga yaabaaba inay tahay xukun mubaddela qofkuna uunan dareensanayn marka in layska ilaaliyo adi haddaad mujtahid aadan ahayn xukun mu'awala maba lihidba maxaa kuu soo haraya marka kii munasalkaana hadda ma haysido intaad aayad iyo xadiid akhriso midkan marka aad maamooreyeynayso wuxuu noqonayaa xukun mu'awala waana marka xukun mubaddel ah khatarna ayb saxaabadu marka saanay kala yeeli waxay iyagu marka ay ijtihaadaan saasay dhihi jireen fa qaama naasun dad baa istaageen min ashjaca qoladaa ka ah fiihim aljaraaxu uu ku jiro wa abuu sinaan faqaaluu waxay yidhahdeen ya bna mascuud naxnu annagaa nashhadu ka marqaati kacayno anna rasuula allahi sal ll ly slam rasuulka qadaahaa inuu sidan xukumay fiina annaga dhexdeenna fii barwac binti waashiq sha'nigeeda wa ina zawjahaa ninkeeda hilaalu bnu murata alashjaciyu kamaa waina zawjahaa ninkeedana hilaalu bnu murata u ahaa alashjaciyu kamaa qadayta ayb sidii aad ku xukuntuu ku xukumay nebiga qaala fafarixa cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud waa farxay faraxan shadiidan farax daran buu farxay xiina waafaqa qadaa'uhu qadihiisa markuu waafaqay qadaa'a rasuulillahi sal l l slam nebiga qadihiisa markuu waafaqay ibnulqayim halkan marka tahdiibu sunanka wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaa wafiihi ana asawaaba fii qowli waaxidin walaa yakuunu lqowlaani lmutadaadaani sawaaban macan laba qowl oo iska soo horjeedo mas'aladii culummadu intay fiiriyeen midna uu sidan yidhi mid kalena qowl ka soo horjeeda uu yidhi labadooduba sawaab ma wada noqonayaan ayb hal unbaa sawaab ah wa huwa mansuusu la'imati alarbaca waalsalaf wa akari اlkhalaf culama a'immada afartaana sidaasay caddeeyeen culammadii salafkana way caddeeyeen culamaau lkhalaf badigoodna saasay caddeeyeen marka hadday maalan shaafici iyo maalan shaaficiyada maalikiyada mas'alo isku qabato qole ay yidhaahdaan waa bannaan tahay qolana ma bannaana labadooduba sawaab ma noqon karaan fii xukmi illaahi xukunka alle mid unbaa sawaab ku ah maxaa yeele haddaanay aday labadooduba labadiisii ee la yidhaahdaba hadday sawaab ahaan lahayd de ibnu mascuud waxaa weeyaan marka cabsidan tirada badan iyo ma aanu dhaheen hadday qalad tahayna fa minii wa min ashaytaan iyo ma keeneenba booska ma unan keeneen waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ana almuwafiqa wafiihi ana allaha tacaala huwa almuwafiqu lisawaab waxaa laga qaadanaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay midka dadka sawaabka waafajiyo walidaalika qofka inuu alla baryaa laga rabaa oo laa xawla walaa quwata ilaa billaahi badiyo markuu mufti yahay ama markuu qaali yahay si ilaahay u waafajiyo sawaabka maadaama allahu sawaabka dadka waafajiyo ayb walidaalika dadka adabu اlfatwa wاlistiftaa iyo waxay ku daraan culummada qofka muftiga mar walba inuu ilaahay ku xihan yahay oo aynan afkiisu mar walba aynan ka dhammaanin isticaano ilaahay uu kaalmaysanayo haddii kale khatar waayo haddii uu ka degay yani dariiqa toosan ayb marka wuxuu leeyahay allaahuma lahu bitowfiiqihi wa icaanatihi marka yacnii qofku towfiiq alla sawaabku waa un alla waafajintiisa fa min allahidaas buu ka deliishanaya wa ana alkhada'a min alnafsi waashayطaan gefkuna naf iyo shayطaanu ka ahaadaa walaa yudaafu ila اllahi walaa ilaa rasuulih gefka alle rasuul looma tiiriyo ayb qadariyada iyo marka ayuu radinayaa labada qole jabriyada iyo qoladan kale wax xujaa uguma sugna buu leeyahy meelahan markaasu ka hadlayaa masaladan iyadu marka imaamu shaafici isaga wuxuu yidhi laa axfaduhu xadiidkan aniga ma xifdisni ma ogi buu yidhi min wajhin yahbutu miluhu wej isagoo kale uu ku sugnaanaya ma haayuu yidhi low habata xadiidu barwac laqultu bihi xadiidkan hadduu sugnaaduu yidhi anigu xadiidkan baan ku fadwoonaya marka walidaalika marka imaamu shaafici isaga wuxuu qabaa meher inaynan lahayn oo ay leedahay dhaxal ciddana laga rabo meherka isagu ma jawaabaya walidaalika xadiidkanna wuxuu leeyahy barwac binti waashiq hadduu sugnaan lahaa isaga waa ku camal falaya agtiisa kama sugnaanin isaga ayb culummada marka qaar baa waxay ku cileeyeen ikhtilaaf ku jiro fi smi raawiihi raawiga warinaya magaciisa laakiin raawiga warinaya waa saxaabi yani xadiidkan hadda min xadiidi ibni mascuud ma ahani ogow waa min xadiidi macqil ibni sinaan waa ilaa inta marfuuca ibni mascuud isagu ma warinin walidaalika saxaabiga in la aqoonsado magaciisa inaan la aqoonsanin dhib ma keenayso alimaamu albayhaqina wuxuu tilmaamay ana jamiica ariwaayaati fiihi saxiixatun riwaayaatkiisao dhan waa wada saxiixu talkhiisu lxabiirka saas ibnu xajar ku sheegay xadiidkan marka cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo tirmidi iyo way saxiix yeeleen bayhaqina sidoo kale fi lkhilaafiyaat wuu ku saxiix yeelay marka isaga xukunkiisa ayaa la qaadanayaa xukunkiisa xadiidkan uu tilmaamayaa la qaadanaya ninkii naag ka dhinto isagoon dukhuulin meherna aan u magacaabin meher kaamil ay ku leedahay oo mahrulmili ah ciddana waa tirsanaysaa dhaxalna waa ku leedahay ayb qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris adduhliy wa moxamed bnu اlmuhanaa wa cumar bnu اlkhaaab cumar bnu khaaabkan ma ahan dabcan cumar bnu khaaab alkhaliifatu اraashid ma aha maxaa yeelay waa min shuyuukhi abi daawuud oo aragtaabamagaca unbaa isleh qaala muxamedun moxamed waxa uu yidhi duhli xadaanii abulasbaq alxaraaniyu cabdulcasiiz ibnu yaxyaa qaala anba'naa moxamed bnu salama ayb wahuwa albaahiliyu can abi cabdiraxiim khaalid bni abi yaziid can zayd bni abi unaysa can yaziida bni abi xabiib can martad bni cabdillaahi can cuqbata bni caamir marka saddex sheekh buu abu daawuud ka warinayaa wallafdu limuxamed ayb intaaba wuxuu sheegaya ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam qaala lirajulin nebiga ninba wuxuu ku yidhi atardaa ma ku raalli noqonaysaa an usawijaka inaan kuu guuriyo fulaanata heblaayo qaala nacam buu yidhi haa wa qaala lilmar'ati haweenaydiibu wuxuu ku yidhi tardiina atardiina ma ku raalli noqonaysaa an usawijaki fulaanan hebel inaan kugu sawjeeyo qaalat nacam bay tidhi haa fasawaja axadahumaa midkood buu u guuriyey saaxibahu saaxibkiisa fadakhala biha arajulu ninkii marka haweentii waa duquulay walam yafrid lahaa sadaaqan meherna uma uusan qadarin isagoon meher u jaangoynin marka waxaa laga qaadanaya xadiidka nebigu inuu labada daraf ee caqadkaba tawalliyey labada daraf ee caqdiga inuu isagu tawalliyey saasay marka bacdu ahlicilmi marka ay tilmaamayaan oo wuxuu faa'iideynayaa bayleyn annahu tawallaa darafay alcaqdi markay sidaa ogola ka ogolaadeen buu isu guuriyey waa isu kiin guuriyey marka uu yidhi nacam marka wuxuu leeyahay ninkan walam yafrid lahaa sadaaqan meher uma uunan qadarin oo uma aanu sheegin walam yucdihaa shay-an waxna ma siinin wa kaana miman shahida alxudaybiya ninkaa wuxuu ka mid ahaa xudaybiya dadkii xaadiray wa kaana man shahida alxudaybiya xudaybiya qofkii xaadiro lahu sahmun ayaa ugu sugnaa bikhaybara khaybar ou ku lahaa ayb wamaghaanima kaiiratan ta'khuduunaha suuratu اlfatxi wacadakum اllaahu maghaanima kaiiratan ilaahay wuxuu idin yaboohay magaanim fara badanood qaadanaysaan maghaanimtaa waxaa lagu fasiray khaybar inay tahay ayb markaa aayadaha ay soo degayaanna waa xudaybiye iyo aayadihii ku yimaadeen marka nin allaale ninkii xudaybiye joogay khaybar saamigeeda waxbuu ka qaadanaya wa kaana man shahida alxudaybiyata lahu sahmun bikhaybara ayuu ku lahaa falamaa xadarathu lwafaatu geeridii markay ku timid qaala waxauu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka zawajanii wuxuu ii guuriyey fulaanata heblaayo walam afrid lahaa sadaaqan meherna uma aanan qadarin walam ucdihaa mana aanan siinin shay-an waxba wa innii aniguna ushhidukum waxaan idin markhaati gelinayaa annii acdaytuhaa inaan iyada siiyey min sadaaqihaa aan ka siiyey sahmii saamigaygii bikhaybara aan ku lahaa khaybar faahadat sahman bay qaadatay saami fabaacathu waa iibisay bimi'ati alfin boqol kun oo dirhamay ka baxisay waxaa laga qaadana laakiin qisadan yanii ninkan markuu saamigii khaybar uu siinayo saamigaasi ulu iyou la ekaa ulu ayuu la ekaa saamigaa khaybar yacnii ulu kama uunan badnayn uluثu jamiici maalihi kama badnayn maxaa yeelay uluثu jamiici maalihi hadduu ka badnaan lahaa geeridiina ay ku timid lagama yeelan sidaa oo naagtan waxaa la dhihi kalaa wax kale meher uga dhigay intan tirada badan ha yeelin ila uludku qofku markuu dhiman rabo ou dardaarmayo ulud ka badan kama dardaarmi karo warahadaa ku dhibtoonayso tanna warahadii baa ku dhibtoon lahayd laakiin waxaa muuqanaysa in maalku uu ka badnaa intaa wax uu leeyahay oo walacalla marka saamigaani inuu ulud ahaa ama ka yarahay maalkiisa marka loo fiiriyo waa insaan loo tawjiihiye marayb ama yacnii hadduu laakiin qofku caafimaad qabo isagoo ordaaya maalkiisa waa bixin karaa iyada dhib ulu looma qadaraayo markaas qaala abu daawuud wazaada cumar bnu اlkhadaab wuxuu ziyaadiyey cumar bnu khadaabka marka waa kee waa shaykhu abi daawuud wa xadiiduhu atamu xadiidkiisaa dhammaystirnaan badnaaye fii awali اlxadiidi wuxuu ku ziyaadiyey qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam khayru nikaaxi aysaruhu nikaaxkan ugu khayr badan aysaruhu ween midka ugu fudud wqaala rasuulu lahi sal slam lirajuli nebiga ninkii wuxuu ku yidhi uma saaqa bimacnaahu ayuu kaxeeyey qaala abu daawuud yukhaafu nusa qaarna nakhaafu bay qorayaan waxaan ka cabsanaynaa ama waxaa laga cabsanayaa an yakuuna hada alxadiidu xadiidkan inuu yahay mulsaqan mid lagu dhejiyey oo mudraj ku ah lianna alamra maxaa yeelay arrinku calaa hayri haada kan ma ah yani wuxuu rabaa inuu yidhaa yani intan dambe khayru nikaaxi aysaruhudaas xadiidka mudraj bay ku tahay waa lagu daray ruwaaddaa ku dareen buu rabaa inuu dhaho maxaa yeelay lianna alamra calaa hayri haada arrinku sidan ma aha maxaa yeelay nikaax maharku yani lama qadari karo taqdiir iyo male marsaasuu marka uu tilmaamay inta dambe cafan wuxuu u jeedaa qaybta horeo dambe u jeedaan oo ninku markuu dhimanayo falamaa xadarathu lwafaatu qaala ina rasuula allahi zawajanii fulaana iyo inta ka dambayso ayuu wuxuu leeyahy waa mudraj lianna alamra calaa hayri haada maxaa arrinku waa calaa hayri haada oo wuxuu leeyahy meherkan qofku markuu dhimanayo inuu sidan waxan tirada badan dhiibo de waxaa weeyaan idraar oo uu dhibaayo waayo dadka warasada ah marka in warasada la dhibana ma ahan sharcigu saa ma aha saas u jeedaa bacdi nusakayna ku taallaa warkan dambe qaala abu daawuud muxuu dhigaa qaala abu daawuud intan dambe marka intaas u jeedaa warka dambe falamaa xadarathu اlwafaatu yaa mudraj ah liأnna اlamra calىa gayri hada liأnnahu acdaaha zaa'ida cala اlmahri buu siiye fii marad اlmowt weliba uu ku siiyey taasuu leeyahay liأnna اlamra calىa gayri hada taas u jeedaa ayb wbilahi towfiiq wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala ali wsaxbi